assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan xubintaan uga hadalno wararkii ugu dambeeyey dagaalada iyo duqiimaha yuhuuda ee ka wadumarinka goodoonsan ee khaza waxaan maantoo isniin ah dhanka kalena ku beegan maalinkii afar boqol afartan iyo afaraad oo xidhiir ah aan warbixinteenna maanta idinkugu soo gudbin doonnaa duqiimo afar iyo labaatankii saace lasoo dhaafay ka dhacay marinka khaza iyo howlgalla noocii ah oo lagu beegsaday ciidamada cadowga yuhuudda ee dullaanka gardarada ku soo qaaday marinka khaza haddaba aan ku horeyna duqaymaha ciidamada gumaysta yuhuuddu waxay weeraro kala duwan oo xagga cirka ay ka fuliyeen magaalooyin iyo deegaano kala duwan oo dhaca marinka goodoonsan ee khaza waxaana duqaymahaasi ku shahiday dad badan oo shacab ah halka ay dhaawacyo kala duwan soo gaadheen kuwo kaloo adu fara badan magaalada khanyunis ee dhacdo koonfurta marinka khaza duqayna addu xoogan oo ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen waxaa ku shahiiday dad badan oo shacab ah halkay dhaawacyo kala duwan soo gaadheen kuwo kaleedu fara badan isla magaalada khanyunis gaari ay saarnaayeen dad shacab ah isla markaana ku socdaalaya duleedka magaalada ayaa waxay ciidamada yuhuudda ku beegsadeen duqeyn bahalima ah waxaana halkaasi ku shahiday laba ruuxoo falastiiniyiin ah halkay dhaawacyo kala duwan soo gaadheen kuwo kale dabaq weyn oo ka kooban dhowr iyo toban biyaano isla markaana ay degnayn dad shacab ah oo ku yaala magaalada khaza gaaraan xaafadda tufaax ee dhacbariga magaalada ayaa waxay ciidamada yuhuudda ku beegsadeen duqeyn aad u xoogan waxaana halkaasi ku shahiday dad badan oo shacab ah halkay dhaawacyo kala duwan soo gaadheen kuwo kale sidoo kale guryo tiro badan oo ay deganaayeen dad shacab ah oo iyagana ku yaalay xerada jabaaliya iyo ciidamada yuhuudda duqimo roob uga dhigeen waxaana halkaasi ku shahiday dad badan oo shacab ah halkay dhaawacmeen kuwo kale deegaanka almawaasi ee dhaca koonfurta marinka khaza duqeyn aad u xoogan ayay ciidanka yuhuudda ku beegsadeen dad barakacyaalla oo halkaasi degnaa duqiimaha yuhuudda ee halkaasi ku beegsadayaana waxay sababtay istishaadka toban iyo toddoba ruux iyo dhaawac kuwo kaloo adu fara badan dabaad u xoogan ayaan isqabsaday teendhooyinkii ay ku hooyanayeen dadka barakacyaasha sida laga dheehan kara muuqaal lagu faafiyey baraha bulshada xerada nuseyraad ee dhacda bartamaha marinka khaza duqeyn aad u xoogan oo ay ciidamada yuhuudda ku beegsadeen waxayna ku shahiiday dad badan oo shacab ah kuwo kalena waa ay ku dhaawacmeen duqeyntan ayaana waxay si gaar oo beegsatay dhisme ay degnaayeen dad shacab rayid ah isla xeradaani guri ay degnaayeen qoys shacab ah ayaa waxay ciidanka yuhuuddu ka geysteen duqeyn aad u xoogan oo xagga cirka ah waxaana ku shahiidiyey duqeynta qaar badan oo ka mid ah qoyska oo uu ku jira canug yar xerada albureej ee dhacda bartamaha marinka khaza duqeyn ay ciidanka yuhuuddu ka geysteen iyana waxaa ku shahiidiyey shan ruux oo shacab ah halka ay dhaawacyo kala duwan soo gaadheen kuwo kaloo aad u fara badan isbitaalka kamaal cadwan isna duqeyn aad u xoogan oo ay ciidanka yuhuuddu ka geysteen waxaa ku shahiiday saddex ruux halkay jireen kuwo kaloo dhaawacyo kala duwan ay soo gaareen ciidamada yuhuudda ayaana waxay isbitaalka kamal cadwan ku hayaan go'doomin dhan weliba iyagoona duqimo teltella halkaasi ka fulinaya waxay sidoo kale halkaasi ka jireen ciidanka yuhuudda korontadii ku shaqaynaya isbitaalka xaaladda aad u adag ayayna wajahayaan dad badan oo bukaanno iyo dhaawacyo iskugu jira sidoo kale waxaa iminka shaqada joojiyey qolalka camaliyaadka ee qalinada lagu fuliyo magaalada rafax ee dhacda marinka khaza iyo sidoo kale diyaaradaha dagaalka ee maamulka yuhuuddu ka geysteen duqeyn aad u xoogan oo ay ku shahiideen dad badan oo shacab ah kuwo kalena ay ku dhaawacmeen madarse ay ku hooyanayeen dad barakacyaalla oo ina ku taala bartamaha marinka khaza ayay ciidanka yuhuuddu ka geysteen duqeyn aad u xoogan oo xagga cirka ah waxaana halkaasi ku shahiiday dad badan oo shacab barakacyaal ah halka ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kaloo adu fara badan goob isku imaatin ay ku sugnaayeen dad barakacyaalla oo ku taala xaafadda shajaaciya ee dhacda waqooyiga magaalada khaza ayay ciidanka yuhuuddu ka geysteen duqeyn aad u xoogan oo madaaficda goobta loo adeegsaday waxaana halkaasi ku shahiiday dad badan oo shacab ah kuwo kalena waa ay ku dhaawacmeen xerada jabaaliya iyo sidoo kale ciidamada yuhuuddu ka geysteen duqeyn middaa la mid ah waxaana ku shahiiday dad badan kuwo kalena waa ay ku dhaawacmeen xasuuqaad u daran oo ay ciidanka yuhuuddu ka geysteen deegaanadii xaafada ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ayaa waxay sababeen istishaadka tobanaan ruux iyo dhaawac kuwo kaloo tiro badan guud aan xasuuqay ciidanka yuhuuddu geysteen saacadii lasoo dhaafa ayaana gaaraya ilaa iyo afar xasuuq kuwaasoo ay ku shahiideen ka badan konton ruux halkay dhaawacyo kala duwan soo gaadheen in ka badan lixdan ruux oo kale iyadoo ay sidoo kale xusad mudan tahay in tobannaan ruux oo shu'aadaah iyo kuwo kaloo dhaawacyo kala duwan qabay ku usxaniban yihiin burburka dhagaxaanta iyo biraha shubka hoostooda tirada guud ee shuhadada muslimiinta khaza tan iyo sanad ka hor markii uu bilowday dagaalka khaza waxay haatan maraysaa in ka badan afartan iyo shan kun saddex boqol labaatan toddoba ruux halkay dhaawacuduna maraya in ka badan boqol iyo toddoba kun lix boqol labaatan toddoba ruux oo kale tani ayaana ka dhigay in muddo afar iyo toban bilooda uu socdo dagaalka marinka khaza ay ciidamada yuhuuda si isku mid a u duqeynayaan min waqooyi ilaa iyo koonfur bari ilaa iyo bartamaha waxaana saacadaha iyo maalmaha soo aadan suurtagal ah inay kororto khasaaraha dhimashada iyo dhaawac dadka reer khaza maadaamaay weli socdaan duqaymaha yuhuudda nisaar xandaraha u beegsanayaan goobaha ay isugu yimaadaan dadka barakacyaasha ah geesta kale ciidamada waxiskacaabinta falastiiniyiinta ayaa waxay xarun ciidamada yuhuudda ay ku leeyihiin magaalada beytxanuun ee dhacda waqooyiga marinka khaza ay ka fuliyeen camaliyad istishaadiyaha uu fuliyey mid ka mid ah guutooyinka istishaadiyiinta ee kooxda muqaamada falastiin mas-uuliyiin ka tirsan kooxda muqaamada falastiin ayaana waxay xaqiijiyeen in howlgalkani si gaara loogu beegsaday xubno ka tirsan ciidamada yuhuud oo saldhig militari ka dhistay magaalada beytxanuun ee waqooyiga marinka khaza bayaan lagu baahiyey barta rasmiga ee telegaramka ay ku leeyihiin kooxaha muqaamada ayaana waxaa lagu yidhi mid ka mid ah geesayaasha istishaadiyiinta ayaa waxaa u suura gashay inuu gudaha u galo saldhigga ciidamada yuhuudda ay ku leeyihiin beytxanuun isagoo wata qarxyadiisa ayaana wuxuu bartanka ka istaagay ciidamada gumaystaha yuhuudda halkaasoo uu isku qarxiyey waxaana halkaasi ka dhashay khasaare xooggan oo dhimasho iyo dhaawac isugu jira sida ay kooxda muqaamada falastiin ku sheegtay bayaanka ay soo saartay sidoo kale xerada jabaliyana waxaa ka dhacay camaliyad kale uu fuliyey geesi ka tirsan guutada alkhasaam oo ah garabka militari ee kooxda muqaamada falastiin war rasmi oo ka soo baxay dagaalyahanada muqaamada ayaa lagu sheegay in dagaalyahan ka tirsan ciidamadooda oo isku ekeysiiyey ama ku labistay dareeska ciidamada yuhuudda uu howlgal gaara ka fuliyey goob ay ku sugnaayeen ciidamada yuhuudda oo ku taala jabaaliya geesigan ayaana wuxuu ku labistay siday kooxda muqaamada falastiin sheegtay sun laga soo buuxiyey walxaa qarxa waxaanuu bartanka ka istaagay xubno ka tirsan ciidamada yuhuudda oo ka koobnaa ilaa i lix canaasir halkaas ayaanu isku qarxiyey isagoona khasaare xooggan oo dhimasho iyo dhaawac gaarsiiyey ciidamada cadowga yuhuudda kooxaha muqaamada falastiin ee dagaalkaada kula jira cadowga ku soo duulay dhulka muslimiinta xasuuqa iyo gumaadkan u geysanaya shacabka rayidka ayaan waxba galabsan ayaa waxay dadaal dheeriya ku bixinayaan sidii ay cadowga uga xoreyn lahaayeen dhulka muslimiinta islamarkaana ay uga xisaabin lahaayeen falaalka gurcan ee uu ka geystay daanta galbeed iyo marinka goodoonsanin khaza howlgallada noociga ay ku beegsanayaan xarumaha ciidamada yuhuudda ayaana waxay markaani ku soo kordhiyeen howlgal nafurlimo ah oo uu fulinaya geesi ka tirsan dagaalyahanadooda howlgalladan ayaana waxay markii hore ahaayeen kuwa ay geesiyaasha muqaamada ee qarxyada ku soo rikibi jireen gawaarida gaashaaman iyo kuwa ciidamada qaada ee sahaynada yuhuudda iyadoona markan isku beddeshay qof ku labisan walxaa qarxa oo si toosa u aabaara cadowga iskuna qarxiya labaatanka bishan aynu ku jirna ayay ahayd markii geesi ka tirsan dagaalyahanada alkhasaam oo camaliyad middan la mida uu ka fuliyey xerada jabaaliya ee dhacda waqooyiga marinka khaza geesigan ayaana wuxuu marka hore toogasho ku dilay tiro ciidamo ah oo ilaale ka hayay xarunta uu hadafkiisa ahaa markii uu xabada ku hubsaday ayaana wuxuu u dusay halkii ay ku sugnaayeen cadowga qarax uu halkaasi ka sameeyey ayaana ciidamada yuhuuddu gaarsiiyey khasaare lexad leh oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jira kooxaha muqaamada falastiin ayaana waxay markaan la yimaadeen xeelad kale oo naafeynaysa cadowga yuhuudda iyagoona saaxada dagaalka markani keenay rag istishaadiyiin ah oo naftood horiyaal ah waayahay weli waxaan ku guda jirnaa howlgallada lagu naafeeyey cadowga yuhuudda guutada alkhasaam oo ah garabka militari ee kooxda muqaamada falastiin waxaa ishaaca ka qaaday in shishyahanadeeda ay weerar toogashaa ku dileen askari ka tirsan ciidamada gumaystaha yuhuudda oo ku sugnaa xerada jabaaliya ee dhacda waqooyiga marinka khaza gawaari gaashaman ayay sidoo kale dagaalyanada muqaamada ku beegsadeen isla qidaaca goodoonsani khaza waxaana halkaasi khasaare xooggan lagu gaarsiiyey ciidamada yuhuudda iyagoona laga burburiyey gawaaridii ay wateen gaari kalow taangi ayay ciidamada muqaamada ku qarxiyeen waqooyiga marinka khaza waxaana halkaasi ku dhaawacmay saddex askari oo ka tirsan ciidamada yuhuudda idaacadda ku hadasha afka maamulka yuhuudda ayaana waxa shaaca ka qaaday inay dhaawacyo kala duwan soo gaareen ciidamo ka tirsan militarigooda kadib markii uu qarax haleelay xubno ka tirsan ciidamadooda afayeenka militariga saynada yuhuudda isna wuxuu dhankiisa sheegay in askar badan ay uga dhaawacmeen dagaallo saacadii lasoo dhaafay ka dhacay marinka khaza guutooyinka kala duwan ee kooxaha muqaamada falastiin ayaa waxay si laba jibaareen dagaalada culus ee la galayaan ciidamada gumaysidoonka ah waxaana tan iyo toddobadii oktoobar ee lasoo dhaafay marinka khaza iyo guud ahaan meelaha ay dhulka falastiin kaga sugan yihiin ciidamada yuhuuddu ka dhacay howlgallo kala duwan oo iskugu jira qaraxyo gaarijirsiin toogasho kamayno iyo weeraro isku fara saareen ciidamada waxiska caabinta falastiiniyiinta iyo kuwa gumaystaha yuhuudda